bsmi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi waslama ajmaciin ama bacdu waxaan ku dhex jirnay oo aan soo haynay kitaabkii alkelimu طayib lisheikh اlislaam ibni teymiya raximah اllahu tacaala qaala shaykhu lislaam raximah اllahu tacaala wakharaja muslimu can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma muslim waxa uu soo bixiyey can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu alayh waaalihi wasalama kaana ida stawaa calaa baciirihi khaarijan ilaa safarin kabar ana anabiya sala allahu alayh waalihi wasalama nebiga kaana ida stawaa wuxuu ahaa hadduu ka sara maro calaa baciirihi ratigiisa uu ka sara maro korka uga dhaco khaarijan isagoo u baxaayo ilaa safarin safar u baxaayo kabara allahu akbar buu dhahayey halaathan saddex jeer allahu akbar allahu akbar allahu akbar buu dhahayey huma qaala subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunna lahu muqriniin wa inaa ilaa rabbina lamunqalibuun sidaa buu dhahayey allaahuma inaa nas'aluka fii safarinaa hada albira waataqwa allaahuma yaa allaahu allow inaa nas'aluka waxaan ku weydiisanaynaa fii safarinaa haadaa safarkeennan kan a dhexdiisa albira khayr iyo wataqwa alla ka cabsi wa min alcamali camalkana waxaan kaa weydiisanaynaa xaggiisa maa tardaa waxa aad ku raalli noqota adiga oo muminka marka hamigiisa oo dhan waa inuu alla subxaana watacaala uu raalli gareeyo allaahuma hawin calaynaa safaranaa haadaa allaahuma yaa allaahu allow hawin calaynaa noo fududey korkeenna ku fududee safaranaa haadaa safarkeennan kan ah wadwi cannaa ilaahu noo duub bucdahu dhererkiisana noo soo duub oo dhulkii noo soo gaabi ayb anta asaaxibu fi safari anta adigu assaaxibu baa tahay kan la weheshado fi safari safarka dhexdiisa safarka midka nala socdoon weheshanaynaa tahay allow waalkhaliifatu ayaa tahay kan aan uga tegayno fil ahli ehelkana aan u dhaafayno ilaahu ehelkeennana adaan kuu dhaafaynaa annagana adaan ku rafiiqsanaynaa oo bimacnaa waxaa weeyaan adiga ayaa ayaan la jirkaaga iyo wehelkaagaan dalbaynaa nacam marka wuxuu yidhi allaahuma inii acuudu bika min wachaa'i safar allaahuma yaa allaahu allow inii acuudu bika adaan kaa magangelayaa min wachaa'i safari safarka shidadiisa iyo dhibkiisa wa ka'aabati almandari aragga yacnii dhibaatadiisa oo mandarkeenna iyo sida qaabkeenna uo u yaallo in dhibaato ay gaarto oo qofka markuu dhibaatoodo araggiisaa qayirmaayo isbedelayo wa ka'aabati almandar wa suu'i almunqalabi soo noqosho xun filmaali maalka aan ugu soo noqonno walahli ehelka aan ugu soo noqonno maalkeenna iyo ehelkeennina inaan ugu soo laabanno soo laabasho yacnii xun soo ma garanin oo wax xun inay ku dhacaan ayaan ilaahu yacnii kaa ayaan kaa magangelaynaa wa idaa rajaca haddii uu soo laabtana qaala hunna sidaa ayuu dhahayey wasaada fiihinna wuxuuna ku siyaadinay u ku darayey aayibuuna aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun aayibuuna yacnii naxnu annaga aayibuuna kuwa laabanayaanaho khayr la soo laabanayo taa'ibuunanaha kuwa alla u soo laabanayo alla u toobad keenayo caabiduuna ayaanaha kuwa caabudayo lirabbinaa rabbigeen xaamiduuna u mahadnoqayo oo alla rabbigeen kuwa ammaanayaanahay sidaa buu dhihi jiray markuu soo laabanayana yacnii marka uu baxaayo intaa hore ayuu dhihi jiray ducada hore markuu soo laabanayana intii oo kale u dhihi jiray markaas wuxuu ku dari jiray aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun nacam aayibuunana marka macnida waa min aaba ay rajaca weeyaanoo naxnu raajicuuna bilkhayri hunaa weeyaan khayr baan meeshaan kala soo laabanaynaa meesha safarkiibau meel ku tegey waa soo laabanaya khayr baan kala soo laabanaynaa meeshaan sidaabuu dhahayaa wa fii wajhin aakhara wej kale kaana rasuulullaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku waxau ahaa iyo asxaabuhu asxaabtiisa idaa calow hadday ka sara maraan athanaayaa buurta yacnii buuraha athanaaya ama thaniya waxaa la yidhaha buurta karinta buurta ku jirta nacam buurta jidka ka dhexbaxo dhinacaana ay buuri ka xigto dhankaana buuri ay ka xigto jidkaas marka wadiiqada ee la maro loona dalcadda camal ahoo lana koraayo ee buuraha ku dhex yaalla ayaa thaniye la yidhaahdaa nacam ayb marka idaa calow idaa calow hadday ka sara maraan athanaayaa meelaha marka buuraha ay ka kala fiintooda ah ama ay ka kala fiiqmaan wadada wadiiqada yarta ah kabaru allahu akbar bay dhahayeen waidaa habatuu hadday hoobanayaano ay ka degayaanna buur hadday ka deganayaanna sabaxuu subxaana allah ayay dhahayeen wa huwa fi saxiixi buu ku sugan yahay marka cinda alhubuud subxaana allah cinda asucuud allahu akbar faslun fii rukuubi albaxri badda marka la koro maxaa la akhristaa marka idan yudkaru can ilxuseyn bni caliyin waxaa laga sheegayaa radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam amaanun liummatii ummadeyda ammaan iyo nabadgeliyo weeyaan min algaraqi ay ka nabadgalaan maashood ay maashoodaan idaa rakibuu hadday badda koraan an yaquuluu inay dhahaan bay ku ammaan helayaan bismi illaahi majriiha wa mursaaha ina rabbii lagafuurun raxiim magaca alla bismillaahi ay ijraauhaa majriiha waa masder miimi a waxaa laga laqbayna masderka caadiga ijraauhaa baa la dhahay ee irsaauhaa bismi illaahi majriiha ay ijraauhaa socodkeeda doontan aan ku soconno yacni dureeritaanka iyo socodka ay soconayso bismi illaahi ilaahay magaciisa ayay ku soconaysaa oaan kaalmaysanaynaa wa mursaahaa saldhigadkeedana oy baroosinka mudatana ilaahay magaciisay ku mudanaysaa ay ku saldhiganaysaa ina rabbii lagafuurun raxiim iyo wamaa qadarullaha xaqa qadrihii ay akhriyaan bay u ammaan helayaan qaraq iyo inay maashoodaan waxay uga ammaan gelayaan inay akhriyaan wamaa qadarullaha xaqa qadrihi alancaam alaaya yani suurat lancaam ku jirto ibnu sunni abu yacla almawsili baa soo saareen sanad daciifun jiddan ah isnaadkiisa waxaa ku jiro jubaarata bnu lmuqallis ayaa ku jira waana daciif yaxya bni alcalaa ayuuna ka werinayaa can marwan bni saalim labadoodana mutahamaani bilwadci labada waa mutahamiin labadaa ninna waa ku jiraan nacam marka baabkan hadda sheekh xadiidka uu keenay waa daciif nacam weliba siiqada uu ku keenayna waxaa weeye nacam waxaa weeyaan yudkaru ba u isticmaalay waxaa laga sheegaya waana siiqatu tamriid sheekha waa daciifiya marka la dhihi karaa laftirkiisaba nacam soo ma kasin faslun fi daabati sacbati daabadda adag oo aan hayiinta ahayn oon laylisnayn oo qofkeeda ku dhibka badan muxuu ka akhrisanaya qaala yuunus bnu cubayd raximahullah yuunus bnu cubayd wuxuu yidhi taabici buu ahaaye maa min rajulin qof ma jiro yakuunu calaa daabatin daabad korkeed ah ahaado sacbatin adag oo aan yacni laylisnayn oon hebed ahayn fa yaquulu fii udunihaa dhegaheeda ku dhaho afa hayra diinillaahi yabquun aayaddaa ku akhriya yacni afa hayra diinillaahi ilaahay diinkiisa waxaan ahayn miyey yabquuna ay yabtaquuna ay dalbayaan walxaal lahu aslama ou isu dhiibay man fi samaawaati walardi dhul cer wax ku dhex jiro dawcan ou isugu dhiibay ay daayacan isagoo adeecayo wakarhan kaarihan isagoo oo nacayo dadka marka waxaa weye nin kastaa ilaahay buu un u hogaansan yahay midna wuxuu ku hogaansan yahay dawca dawaacan dawaaciyatin waa muslimiinta midna hadda waa iska qasban yahay oo ilaahayba u qasban yahay waa qofka aan rabin inuu alle caabudo laakiin qadarka alle iyo sida alle ou rabo unbuu u qasban yahay isaganawalahu aslamadanna maaha hadda islaamnimadii yani waxaa weeyaan waa hogaansanka unba hadda laga wadaatay luqa ahaan wa ileyhi ilallahi alle intii ka ahna yurjacuuna loo celinayaa dadka ilaa haddii uu sidaa aqriyo waqafad liidn illaahi ilahay idinkiis bay u istaageysaa ilaa hadday jirto waqafad liidn illahi ilahay idinkiisay u istaageysaa ayb daabada yacni adag ee daabatu sacba waa midda qofka aan yani joogsa hadduu dhaho aan joogsanaynin waa dhibaysa ma ogtaha hadduu sidan ku aqriyo waa istaageysaa buu yiri nacam xadiidka marka waa maqduuc waa qowl yuunus bnu cubayd waana taabici hiqa ah sanadka isaga lagu gaarayana waa saxiix yani waxaan ujeedaa sanadka yuunus laftirkiisa looga werinayana waa sanad daciifa oo waxaa ku jiro alminhaalu bnu ciisa waana majhuul nacam maqduucuna xujo ma aha sidiisuusa xujo u ahayn soo ma garanin oo warka taabiciga xujo ma aha ilaa dee in tafsiir ahaan loo weheshanayo ma ahan haddana maqduucnimadii xataa saxiix kuma ahaba nacam soo ma kasin marka uga bax nacam markaasuu sheekhu wuxuu yidhi waqad facalnaa daalika sidaasaan yeelnay buu yidhi nacam fa kaana kadalika sidaabay ahayd biidni illaahi tacaala ilahay idinkiisa saa ku noqotay waa tijaabino saabaan yeelna ilahay idinkiisa saasay ku noqotay marka waqad facalnaadaan hadalkan dambe sheekha laftirkiisaaba kitaabkiisa layidhaha qaacidatun jaliila fi tawasuli walwasiila wuxuu leeyahay shareecada ama waxyaabaha sharciga tajaarib kuma sugnaadaan u dhahaa nas bay u baahan yihiin nacam marka nas saxiixa haddaan loo haynin waa la sameeyey waana lagu liibaanay daliil ma noqonaysa taas sooma kasin tajaaribtu daliil ma aha nacam ilaa waxaa dhici karto qofka marka isaga oo yacni intuu qalad sameeyo ayuu waxau gaari karaa wax wixii uu rabay waxaa laleeyahay marka maadaama wixii uu rabay uu gaaray ninkan waa saxsan yahay nacam dariiqadan la maraa saxsan la dhihi maayo sidaa faslun fi daabati daabadda tanfalitu fakanayso nacam qofka daabaddiiba intii ka fakatay ka dhumaysaa muxuu akhrisanayaa marka can ibni mascuudin radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh waali wasalama qaal ida infalata daabatu axadikum midkiin gaadiidkiisa hadduu ka fakado biardin falaatin dhul bahgooye ah oo lama degaana oo uga fakado falyunaadi ha dhawaaqo yaa cibaada allaahi addoomihii allow ixbisuu iyo xabisa ayb ixbisuu calaya yaa cibaad allaahi ixbisuu calaya saasuu ku celinaya fa ina lilaahi caza wajalla ilaahay wuxuu leeyahy fi lardi dhulka dhexdiisa xaadiran mid joogo malaa'igta laga wadaaye sayaxbisuhu calaykum oo markaa wuu idiin xabisaya kaasaa idiin xabisaya xadiidkan duruqdiisu aaday u badan tahay ibnu xajar iyo sakhaawi way daciifiyeen duruq badan oo dadka khuraafiyiinta ay deliishadaan oo istiqaasaday u deliishadaan oo dariiq baa wuxuu leey yaa cibaad allaahi akiisuu midkiin hadday daabad ka dhunto ha yidhaahda yaa cibaadallaahi addoommada allow akiisuu iyo gargaara waa kaas ayuu kuleeyahay istiqaasadii marka kaa marka macruuf ibnu ibraahim macruuf asamarqandi ayaa ku jira waana daciif ninkaas macruuf asamarqandi ayaa ku jira waa daciif sanadkaas ibnu xajar hal dariiq ayuu ka xasan xadiidkan ka xasaniyaa halkaa dariiqna wuxuu leeyahay idanfalata daabatu axadikum yaa cibaadallahi ixbisuu ha dhaho fa ina lilaahi fi lardi malaa'ikatan ilaahay dhulka wuxuu ku leeyahay malaa'ig siwa alxafada xafadada aan ahayn qofka yacni ilaalinayso dhowrayso kuwa aan ahaynaa jiro malaa'igtii ka mida kuwaas ayaa marka waxay u sameynayaan markaa iyagaa u xabisayo u qabanayo haddii marka xadiidkaas xasanka ah la qabsadana hadee istiqaasada ayaga ay sheegayaan daliil ma u noqonayso sababtoo ah malaa'igtu waa nooshahay ruuxa ku jirto wayna awoodi karaan inay neefkan ay celiyaan qofkan u qabtaan waa awoodi karaan marka waa adoo tiri war hebelow ii qaba neefkaasaa iga baxsaday wuu kuusoo qaban karaa soomaha qofka qofka bani aadamka markaa tiraa war hebelow neefkaasaa iga baxsaday iisoo qabo wuu kuusoo qaban karaa waana waxyaabaha qofka muminkaa inaad ku kaalmaysaba ay tahay ood wax tarto waay wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi taa unbaad ku daraysaa marka baabkan halkaa riwaaya xadiidkan xasannimo looga sheegay kuwa ay ayagu deliishanayeen khuraafiyiintu waa wada daciif aaduna aadayna weliba daciif u yihiin cayni markuu sharxayo alcalamu lhayibka meeshan fa ina lilaahi caza wajalla fi lardi xaadiran ay malaa'ikatan buu yiri ujeedaa marka riwaayada kale ku fasiraya xadiidkan marka dabaraani ayaa soo saaray ibnu sunni sanadkiisana waa daciif buu yidhi sheekh alalbani raximah llah faslun fi lqaryati qaryada aw ilbaldati ama beledka idaa araada dukhuulahaa hadduu rabo inuu soo galo qaryow soo galay safar buu ku jiraa magaalow soo galay ama qaryo muxuu akhrisanayaa can suhaybin radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu alayhi waaalihi wasalama nabiga lam yara ma arag qaryatan qarya ma arkin yuriidu dukhuulahaa uu doonayo inuu galo ayb lam yara ma arag nebiga sal ly slam qaryatan qaryo qaryadaas oo yuriidu ou rabo dukhuulahaa gelitaankeeda ilaa qaala wuxuu dhahaya xiina yaraahaa markuu arko allaahuma raba asamaawaati asabci wamaa adlaln waraba alaradiina asabci wamaa aqlaln waraba ashayaadiini wamaa adlaln waraba alriyaaxi wamaa darayn as'aluka khayra hadihi alqarya wa khayra ahliha wa khayra maa fiiha wa acuudu bika min shariha wa shari ahliha wa shari maa fiiha kharajahu nasaa'iyu hayruhu allaahuma yaa allahu allow raba samaawaati samaawaadka rabbigeedu asabci toddobada ahaa wamaa adlalna iyo waxa ay hareeyeen oy harka oo kale u yihiin oy hooska u yihiin ay ka sarreeyaan oy saqafka u yihiin wa raba alaradiina dhulka rabbigiisow asabci toddobada ahaa wamaa aqlalna waxay xambaareen oo dhulka uu qaaday dhulka wax kastau hayaa yaa dul saaran sooma makhluuqaadka wa rabba ashayaadiini shayaadiinta rabbigeedu wamaa adlalna iyo waxa ay dhumiyeenay baadiyeeyeen ama baadiyeyntooda wa rabba ariyaaxi riyaaxda iyo yacnii dabaylaha rabbigooda iyo wamaa darayna iyo waxa ay markaa ay firdhinayaan wa rabba ariyaaxi dabaylaha rabbigooda iyo wamaa darayna waxa ay firdhinayaan as'aluka khayra haadihi alqarya ilaahu waxaan ku weydiisanayaa qaryadan khayrkeeda wa khayra ahlihaa dadkeeda khayrkoodaan ku weydiisanayaa wa khayra maa fiiha waxa ku dhex jira khayrkiisaan ku weydiisanayaa wa acuudu bika min sharihaa sharteedaan kaa magangelayaa wa shari ahlihaa dadkeeda shartoodaan kaa magangelayaa wa shari maa fiiha iyo waxa ku dhex jira shartiisa kharajahu anasaa'iyu wahayruhu ibnu xibaan iyo xaakim ayaa soo saareen way saxiix yeeleen dahabina waa ku waafaqay ayb marka aimadan way saxiix yeeleen ibnu xajar albani waxa uu yidhi fiihi nadar lanna maxaa yeele dhammaan ibnu marwaana ku jiro waalidu cataa ah dahabi miisaanku kusoo qaaday oo wuxuu yidhi leysa bilmacruuf nacam qaarkood marka inuu saxaabi hayba sheegeen laakiin saxaabinimadiisu xujo ma ahan bay dhaheen akhbaar un waaqidi oo werinaya unbaa saxaabinimadiisa lagu sugay saasoo ay tahay xaafid ibnu xajar xadiidku wou xasaniye nacam ayb oo xadiidun xasanun buu yiri nacam marka aimo badan baa xadiidkan saxiixiyaan yusta'nasu bihi nacam waa la uheshan karaa nacam maxaa laga yaabaa marka inay qaraa-in iyo waxyaaba kale ku xasaniyeen dahabi iyo ibnu xajar iyo ibnu xibaan iyo xaakim yaa isugu tegey marka nacam ayb faslun fi lmanzili yanziluhu degaanka qofka uu degayo filmanzili meesha la degayo yanziluhu qofka uu degayo safar buu ku jiraa meel buu degey qofkaani muxuu akhrinayaa marka sharta meeshaas iyo dhibka can khawlata binti xakiimin radia allaahu canha qaalat waxay tiri samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay man nazla manzilan meel qofkii dego huma qaala yidhaahdo acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shaa khalaq ilaahay kelimadihiisii dhammayska tirnaa ayaan magangelayaa waxaanan ka magangelayaa min shari maa khalaq waxa uu abuuray shartooda lam yadurahu shay-un waxba ma dhibo xataa yartaxila ilaa uu ka rarto min manzilihi gurigiisa min manzilihi daalika meeshaa uu degay ilaa uu ka rarto meeshaas uu degay ilaa uu ka rarto wax dhibayo malahan buu yidhi nacam kharajahu muslim xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa kelimadaha alle dabcan waana soo maray kelimadaha alle in la magangeli karo mar haddii kelimadaha alle la magangelayo kalaamkiisa la magangalo waxaa laga qaadanayaa marka inaan kelimadaha alle makhluuqa aysan ahayn ayb haddaad marka sidaa yeesho wax ku dhibaaya malaha intaa ahriso muslim baa xadiidka soo saaray wa can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa saafara haddii uu safraayo fa aqbala alleylu habeenkii uu soo qaabilo u yimaado qaala wuxuu dhahayay yaa ardu dhulay rabbii wa rabbuka allaah rabbigay iyo rabbigaaba waa alle acuudu billaahi ilaahanka ayaan magangelayaa min shariki adiga shartaada wa shari maa fiiki waxa kugu dhex jira shartooda wa shari maa khuliqa fiiki wixii lagugu dhex abuuray shartooda wa shari maa yadibu calayki waxa kugu kor soconayo shartooda acuudu billaahi ilaahay baan ka magangelayaa min asadin libaax xayawaanka wa aswadin iyo yacnii abeesada al aswad laba macnaha lagu macneeyey abeesada weyn waa la yidhaahdaa cayni saasuu yidhi fi lcaalami alhayib imaamu nawowina waxa uu yidhi acuudu billaahi min asadin wa aswada imaamu nawowi wuxuu ku macnaya alaswad huwa shaksu waa shaksiga nacam qofka yacni mukusha ama yani muuqaalka qofka nacam fa kullu shaksin yusamaa aswada saasaa la dhahaa nacam midab ma aha hadda nacam marka acuudu billaahi min asadin libaaxan kaa magangelayaa wa aswada iyo bani aadam shartiisa nacam soomakasin shaksi shartiisa wa min alxayati abeesada iyo wal acqrabi marka xayada hadda haddii la sheegay macnaha nawowi aad moodaa inuu xoog badan yahay marka haddii la dhaho yacni waa aswadda abeeso wa min alxayati haddana abeesadii lagu celiyo tikraarku marka waxaa asal ma aha tawkiidka ama tikraarku asal ma aha ta'siiska asala haddii marka macno kale lagu qaadi karo kan dambena macno cusub uu noqon karo yuxmalu caleyhi kaasaa lagu xambaaraya nacam so ma kasin ayb allaahuma ilaa in laga wado waa aswadda abeeso weyn oo yacnii ka duwan yacni kama ka dhib badan abeesada kale tan kalena abeesooyinka kale laga wado waa iska suurtagal laakiin taas haddoo iska yar baciid walcaqrabi iyo dibqalooca wa min saakini ilbeledi beledka kuwa dego ee jinniga ah saakin ilbeled waxaa loo jeedaa jinniga nacam beledkaas joogee degan wa min waalidin waalid iyo wamaa walada iyo waxa uu dhalay ibliis iyo caruurtiisa waa marka nacam ayb taasay ku macnayen kharajahu abu daawuuda marka waxaa laga qaadanaya marka meeshan waxyaabahan o dhan buu marka nebiga uu ka magangeli jira markau meel degaayo ama magaalo ama tuulo waxay doontaa noqoto xadiidkan marka ibnu khuseyme isagoo uu saxiix yeelay xaakim waa saxiix yeelay dahabina waa ku waafaqay xaafid ibnu xajarna waa xasaniyey nacam ayb nacam xadiidku inkastoo uu nin waxaa ku jira isaga marka waxuu sheegay ayb azubayr ibnu lwaliid ayaa ku jiro shureyx ibnu cubeyd keliya unbuu ka wariyaa oo calaa dalika majhuul weeyaan ayaa laleeyahay nacam ayb faslun fi acaami washaraabi cuntada iyo cabitaanka adkaarta lagu akhristo qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati maa rasaqnaakum mu'miniinay cuna min طayibaati maa rasaqnaakum waxaan idinku arsuqnay xalaashiisa iyo wanaa iyo wixiisa fiican cuna washkuruu lilaahi alla u shukriya oo alla u mahadnaqa in kuntum haddaad tihiin iyaahu isaga keligiis tacbuduuna inaad caabudaysaan ay in kuntum haddaad tihiin tacbuduuna iyaahu isaga inaad caabudaysaan qaala cumaru bnu abi salama waxa uu yidhi qaala lii rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka wuxuu igu yidhi yaa bunaya cumarkan markaa umusalama abu salama dhalay umusalama wiilkeeda waaye marka nebiga ayuu rabiibkiisa ahaa gurigiisuu ku koray nacam marka wuxuu leeyahay xadiidka waxaa ka horreeyey marka wiil yarbau ahaa kaanad yadii tadiishu fi safxa ayuu fi saxfa gacanteyda wuxuu yidhi waa yaraay waxay ku wareegi jirta saxanka xeerada mar inta wax ka qaad mar inta wax ka qaad mar inta wax ka qaad mar inta wax ka qaad markaa nebigu uu tarbiyeynayo marka wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiyo samilaaha ilaahay magacaaba bismillaahi dheh wakul biyamiinika midigtaada ku cun wakul mimaa yeliika waxa kusoo xigana cun saddex aadaab waa marka nacam ilaahay magacaaw bismillaahi dheh wakul biyamiinika midigta ka cun oo bidix waxbaa ka cunin wakul mimaa yeliika meesha kusoo xigtana ka cun laakiinse hadday cuntadu kala duwan tahay ka waran marka ma banaantaha qofka inuu cunto kale oon dhinaciisa oolin dhinac kale taal inuu ka qaato waa bannaan tahay taas wax dhibaataana ma laha oo anas ayaa wuxuu yidhi rasuulkan arkay sala allahu aleyh waali wasalama oo bahalkan addubaa la yaraa bocorka qaadanaya raacraacayaan arkay buu yidhi nacam marka waxaa weya in marka hadday kala duwan tahay cuntada laaba hadday hal nooc tahay laakiin cuntada meeshaada inaad ka qaadato ah nacam ayb ibnu xajarna saas macnahaasuu keenaya nacam ayb wakul biyamiinika wakul mimaa yaliika muttafaqun caleyhi wa qaalat caaishatu radia allahu canha waxay tiri qaala rasuulu llahi sal ly sl marka ilmaha in la tarbiyeeyana waa laga qaadanaa oon la dhihin cunugan waa yaryahay waxaas ma fahmaaye iyo wax lamidka inaan la dhihin nacam haddii sidii loola hadlo waxa uu fahmi karaa nacam ayb caaisha radia allahu canha waxay tiri qaala rasuulu llahi sal ly slam idaa akala axadukum midkiin hadduu cunaayo falyadkur isma allahi tacaala ilaahay magaciisa ha sheego fii awalihi cuntada markuu bilaabayo fa in nasiya hadduu iloobo an yadkura allaha tacaala inuu alla ku xuso fii awalihi cuntada marka hore u cunaayo falyaqul ha dhaho bismillaahi awalahu waaaakhirahu saa ha dhaho marka bismillahi awalahu waaaakhirahu haddii marka qofku markau dhammaysto oo soo xasuusta ka waran culamada qaar waxay leeyiin markaasoo dhahaa iyada laftirkeeda sida xadiidka soo socda u sheegi doono qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix wa can umayata bni makhshiy radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu ahaa jaalisan mid fadhiyo wa rajulun nina yaakulu ou cunaayo falam yusami illaaha tacaala ilaahay ma magacaabino bismillaahi ma dhihin xataa lam yabqa ilaa aanayba ka harin min dacaamihi cuntadiisa ilaa luqmatun hal mar afka wax la geliye mooyaane luqmad unbaa u hartay afka la geliye falamaa rafacahaa ilaa fiihi markuu afkiisa u kor yeelay qaala bismi illaahi awalahu waaaakhirahu ayuu yidhi fadaxika anabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebigu wou qosle huma qaala wuxuu yidhi maa zaala shaydaanu shaydaanka kama zuulin ya'kulu macahu inuu la cunaayo falamaa dakara markuu sheegay ismallaahi ilaahay magaciisa istaqaa'a waa ismatajiyey shaydaankii istaqaa'a maa fii batnihi calooshiisa wixii ku jiray buu iska soo matajiyey oo iska soo tufay nacam kharajahu abu daawuuda wanasaa'iyu nacam marka xadiidkan abu daawuud iyo nasaa'i baa weriyeen sheekh alalbani wuxuu leeyay isnaadkiisu waa daciif xaafidkuna saasuu ishaaray xadiidun gariibun buu yidhi ciladiisana almuhana bnu cabdiraxmaan alkhusaaci baa ku jiro nacam xaafidkuna mastuur buu ugu tarjamay dahabina laa yucrafu buu yidhi nacam ayb kii hore iyo kan sawaad waa isku macno un dhow yihiin nacam oo bismillahi awalah waaaakhirahu kan horaa loo deliishanayo nacam ayb oo ku filan kaas isaga waa saxiix oo ibnu xibaan iyo xaakim iyo dahabi iyo ayaa saxiix yeeleen nacam marka cuntada marka haddii ay dhammaatana qofku hadduu yidhaahdo culammada waxay leeyihiin laa xaraja nacam hadduu xasuusan waayo iloobo wax dhibaataa ma laha marku dhammaysto dhaho dhib male bay leeyihin nacam ayb shaydaanka marka waxaa laga qaadanaya xadiidkan inuu wax cuno ila nabigaa sheegaya sal ll salam waxyaaba badanna inuu kula wadaagayo waaba la sheego wastafziz man istadacta minhum bisawtika waajlib calayhim bikhaylika warajilika washaarikhum fi lamwaali walawlaadi ilahay baa yiri nacam maalka iyo ilmahaba la yeelo marka ilmo badan shaydaana wax ka leh nacam ilmo badan shaydaanka wax ka leh sooma kasin haddii aan marka aadaabtii loogu talagalay aanwaalidku aanay marin waa taas nacam ayb maal badanna shaydaanka wax ka leh wax ka wadaagaya maalka xaaraanta iyo waxaas oo dhan cuntadiina waa kan dawaaba kula cunayaa nacam haddaad bismillaah aada sheegin bismillaahdu ku xalaashanaa la-aanteed haddaadan bisinkii la imaanin shaydaankaa cuntada u xalaaleynaysaa nacam haddau cunana adu unbau kugu dhibayaa nacam waa cadowgaagood cunto siinaysood biyo siinaysa waa nacam sooma kasin shaydaanku inuu matagana waa laga qaadana nacam nabigaa sheegay sal ll ly slam xaqiiqadiisaa loo qaadana nacam oo haddaad tidhaha marka shaydaankii cuntadiibuu ila cunaayey aawe cuntadii hadduu shaydaan ila cunaayey cuntadaa igu yaraa lahayd ama cuntadii meeshaan taallaa la arki lahaa iyadoo dhinaca kale kasii yaraanayso haddaad tidhaahdo waxaa weeyaan taas waa mucjizadii nebiga sala allahu aleyh waali wasalam unbaad marka iyo waxyigii baad yaraysanaysaa nacam wuxuu yidhi marka ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu maa caaba rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wsalam nabiga ma ceebaynin dacaaman cunto qadu weligiis ma ceebaynin in ishtahaahu haddii uu jeclaysto akalahu waa cunaayey wa ilaa haddii kalena tarakahu waa iskaga tegayay muttafaqun caleyhi aadaab kaloo cuntada waa iyadan haddii cunto laguu keena iska cun sokortaa ku badan cusbadaa ku badan yacni waa ku yar tahay cusbadii kan bay tahay saanay tahay ma fiicna iska qaada iska cun haddaad jeclaanaysa haddii kalena iska daa oo cuntadii ama ka tag ama yacni waxba ha ceebaynin nacam aadaabtan waa nugu yartaha annaga nacam qofka waxaa laga yaabaa haween inay jikada u gasho haweentiisii ay usoo dhibtooto waxaa laga yaabaa cuntadii markii loo keena qaarkood hadda inay ku daadiyaanaaba laga yaabaa nacam ama ay ku qayliyaanba ama shaaha ay ku daadiyaan oo waxaas waa edab dara nacam mana aha tacaaliim islaami ah caqliga saliimka iyo fitradana ma tusaysa saas xataa nacam ilaa caqliga saliimka iyo fitrada diinta ay la socdaan ma ogtahay nacam wacan waxshiyin ana asxaaba rasuuli illahi sala allahu aleyh waali wasalama qaaluu yaa rasuula allah inaa na'kulu walaa nashbac waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow annagu waa cunaynaa mana dhergeyno nacam xalkeeda keen asxaabta yani xalka nebigay su-aali jireen sala allahu aleyh waali wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi falacallakum taftariquun war waxaa laga yaabaa inaad cuntada ku kala tagtaan oo nin walbaa gaarkiis wax u cuno nacam qaaluu nacan bay dheheen yaa rasuul allah haa saasaan yeelnaayay dheheen qaala sala allahu aleyh waali wsalam nebigu wuxuu yidhi faijtamicuu calaa dacaamikum cuntadiinna usoo kulma oo usoo urura cuntada isla cuna wadkuru isma allahi ilaahay magaciisana sheega yubaarak lakum fiihi waa laidiin barakaynayaa kharajahu abuu daawuuda wabnu maajah ibnu xibbaan isaga waa saxiix yeelay laakiin xadiidka waxaa ku jiro qof majhuula mastuura nacam ayb laakiin in loo soo ururo cuntada oo laysla cuno axaadiis badan baa kusoo aroortay nacam oo saxiix ah weliba nacam sheekh ilalbanina halkan uu ku sheegaya qaar badanna saxiixada uu ku takhriijiyey marka waxaa weeyaan cuntada marka la cunaayo in laysla soo laysku soo ururo oo laysla cunaa fiican gaar intuu qof walba wax ula cunay u u cuni lahaa qaala anasun radia allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam in allaha la yardaa can alcabdi alla subxaanah watacaala addoonka uu ka raali noqonaya an yakula alaklata an yakula inuu cuno alaklata halmar cunis hal mar oo wax cuno fayaxmadahu ou alla ammaano markaas caleyha markaas ou ku ammaano hal mar oo wax cuno allana ku ammaano halkaas mar yacnii tirada hal mar in wax la cunaa fiican hadda lagama wado yacnii addoonka mar intoo wax cuno alla ku ammaanayo oo taa ilaahay ugu shukrinayo alla aad u raalli uga noqdaa wayashraba sharbata hal mar cabis cabo sharba yacni waa masdaru waxaa weeyaan mara faclah waa maogtaha nacam masdaru mara wey nacam marka wayashraba sharbata hal mar cabista uu cabaayo fayaxmadahu caleyha alla uu ku ammaanayo kharajahu muslim marka inaa markaad cuntada cunto alxamdulilah dhahdo ood alla ammaanto taasaa marka ilaahay uu raalli kaaga noqonaya nacam ayb wacan mucaadi bni anas radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku waxau yidhi man akala dacaaman cunto qofkii cuno faqaala yidhaahdo alxamdu lilaahi aladii acamanii haada alla ayaa ammaanay ay u sugnaatay alladii allihii acamanii haada kan iquudiyey warasaqaniihi igu arsuqay min hayri xawlin minii xeelad xaggayga ka ahaatay la'aanteed walaa quwatin awood xaggayga ka ahaatay la'aanteed iquudiyey isiiyey i arsuqay hadduu saa yiraa kufira lahu maa taqadama min dembihi dembigiisa wixii hormara waa loo dhaafaa laakiin shaydaankaa kuwii loo siinayo nacam qofku waxaan ma dhahaayo markuu cuntada haysto barwaaqada haystana waxaa weeyaan ciyaar iyo yacni lahwi ayuu ku jiraa markuu abaaraysto abaarta ay haysana waa cabaadaya bani aadanka naca staa unbuu ku jiraa marka waxaa weye in ilaahay laga cabsado subxaanahu watacaala laguna dadaalo marka in yacni laguna dadaalo alla subxaanah watacaala in la ammaano laguna shukriyo oo cuntada alla subxaana watacaala looga shukriyo ducadanna marka waa duca nabiga caleyh salatu salaam ka sugnaatay qaala tirmidiyu xadiidun xasanun weeyaan waana sida uu u yiri xaafid ibnu xajarna sidoo kale ayuu xadiidka u xasaniyey alxaafid ibnu xajarna xadiidkan wuu xasaniyey ayb marka markaad leedahay alxamdu lilahi aladii acamanii haada ilaaha ku quudiyey adiga cuntadan adiga ilaahay baa ku siiyey sababtoo ah si kasta u dadaal haddaad doonto si kasta lacag u shaqayso lacagtan cuntada a kusoo gedayso yaa abuurayna nacam yaa bani aadamka cuntada yani farsamo ahaan uma samaysto nacam cunto cunto yani cunto diyaarsan unbuu sii diyaariyaa soo ma garanin ee qamadigan ama beriiskan ama yacni waxaan la cunaayo ad ujeedid geleydan iyo waxyaa sokortan baxa ee qasabka iyo kulligood waxaa weeyaan dhulkaa lagu ridaa mee markaasaa kugu dambaysa adiga broseska ay maraysa yaa ka shaqeeyaan ilaahay baa ka shaqeeya subxaana watacaala nacam adduunka hadduu isku taga xabad masagaa ma abuuri karaan fi lxaqiiqa nacam gaarkood uma abuuro karaan biyo ilaahay keenay ku baxaysaa yacni ilaahay markaad duugto adig dhulkaad ku duugaysaa ilaahay baa dilaacinaayo soo saaraayo wixii baad haddana biyihii allay u baahan tahay jawigii ilaahay bay allah maamulo oo dabayshii iyo kulaylkii iyo ka ilaalinaayo kadib cunto diyaarsan baad guranay adiga marka waana cunay hadhow marka anaa abuurtay anaa shaqaystay anaa yeelay maaha inaad dhahdo nacam ilahay inaa uga mahad celiso nacam soo ma garanin ayb dhulkan lagu abuurayana ilaahay baa iskale nacam biyaha ay ku baxayaan ilaahay baa cirka ka keeno webiga adiga malihid nacam xageed marka cunto ka keentay marka xagee adiga cunto ka keeni kartaa webigii iyo biyihii biyihii iyo wixii ay ku baxayeen intaba marka adiga malihid ayb intaasoo dhan marka adiga ma lihid qofka marka waxaa laga rabaa inuu taa dareensanaado wacan abi saciidin radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh waali wasalama nebiga kaana wuxuu ahaa idaa faraqa min tacaamihi cuntadiisa hadduu ka faaruq noqdou dhammeeyo qaala wuxuu dhahaya alxamdu lilaahi aladii acamana wasaqaana wajacalanaa muslimiin allah ammaan leh allihina quudiyey na waraabiyey muslimiinna naga dhigay kharajahu abu daawuuda watirmidiyu xadiidkan waa daciifu lisnaad idiraab baa ku jiro sida uu xaafidka uu ku cadeeyey tahdiibka mizina hortiis tuxfatulashraafka uu ku cadeeyey hortoodna imaam lbukhaari taarikhulkabiirka uu ku cadeeyey marka xadiidkan waa daciif dadkuna in badan kanay isticmaalaan marka kan in la isticmaala ma ah waa daciif kan saxiixa waxaa weeyaan kii hore alxamdu lilahi aladii acamanii haada warasaqaniihi min gayri xawlin minii walaa quwah kaas in la isticmaalo wacan rajulin khadama anabiya sala allahu aleyh waali wasalam nin nebiga u khidmeeyey waxaa laga wariyey annahu kaana yasmacu nabiya sala allahu aleyh waali wasalam nebiguu maqli jiray idaa qaraba ileyhi طacaaman cunto markuu u soo dhoweeyo yaquulu nebigu wuxuu dhihi jiray bismi illaah waidaa faraqa min طacaamihina qaala wuxuu dhahay allaahuma acamta waasqayta waaqnayta waaqnayta wahadayta waaxyeyta falaka alxamdu calaa maa acطayt allaahuma yaa allaahu allow acamta waad quudisay wa asqayta waa waraabisay wa aqnayta waad deeqday wa aqnayta waad raalli waad raalli garaysay cayni saasuu leeyahay nacam wa hadayta waad hanuunisay wa axyeyta waad noolaysay falaka alxamdu calaa maa acdayta alla allow ammaan baad leedahay calaa maa acdayta waxaadna siisaad ammaan ku leedahay ood waxaad bixisay kharajahu anasaa'iyu wagayruhu nacam isnaadkiis waa saxiix wkharaja albukhaariyu can abi umaamata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh waalihi wasalama nebiga kaana wuxuu ahaa idaa rafaca maa'idatahu saxankiisa hadduu dhammeeyo oo uu kor yeelayo qaadayo qaala wuxuu dhahay alxamdu lilahi kathiira طayiba mubaarakan fiih gayra makfiyin walaa muwadacin walaa mustaqnan canhu rabuna alxamdu lilaahi amaan allah iskale kathiiran ammaan xamdan ammaan kathiiran badan dayiban wanaagsan oo khaalis oo ilaahay khaalis u ah mubaarakan fiihi la barakeeyey hayra makfiyin xaal aad tahay uu yahay alle hayra makfiyin mid yacni cunto u baahan heyrkii xaal uu yahay nacam bal isaga ilaahay dadku wax siiyo hayra makfiyin mid isaga la kaafiyey yacni oo cunto la siiyo xaal ounan ahayn ilaahay nacam oo wahuwa yucimu oo yani ilaahay subxana wa tacala isagaa quudiya nacam walaa yacam isaga ma quuto isagaa quudiya walaa muwaddacin xaal u walaa muwaddacin ku looga tegey nacam ku yacnii dalabkiisa iyo waxweydiisashadiisa laga tegeyna xaal aunan ahayn alle walaa mustaqnan canhu mid laga maarmana xaal aanu ahayn alla subxaana wa tacaala rabbunaa ay huwa isagu rabbunaa rabbigeenna weeyaan nacam huwa isagu rabbunaa waaye rabbigeenna marka ilaahay bau ammaano badan oo ku ammaanay marka ammaanahaasna waxaa ka mid a ilaahay subxaana wa tacaala hayra makfiyin isaga lama kaafiyo oo waxuu uga baahan yahay dadka malaho wax lama quudiyo walaa muwadacinna waxaa weeyaan ay walaa matruuki dalabi minhu in isaga wax laga doono wax laga dalbana lagama tago oo dadku waa u baahan yihiin ilaahi subxaana wa tacaala walaa mustaqnan canhu mid laga maarmana ma aha alle oo laga deeqtoon yahay rabbunaa huwa rabbunaa faslun fi dayfi wa naxwihi martida iyo wixii lamid ah martida iyo wixii lamid ah dakara cabdullaahi bnu busrin cabdullaahi bnu busr waxa uu sheegay qaala waxa uu yidhi nazla rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam calaa abi nebiga caleyhi salaatu wasalaam aabbahay buu ku soo degay marti ahaan qaala faqarabnaa ileyhi waxaan u soo dhoweynay dacaaman cunto wa wadbatan iyo waxaan u soo dhoweynay timir iyo caanahan yani aqidka ee fadhiyo iyo subag laysku daray xays ayaan usoo dhoweynay timir la qooshay waxyaabo kale lagu qooshay marka subag iyo wax lamida fa akala minhaa waa cunay huma utiya bitamrin timir baa loo keenay fa kaana yaakuluhu wou cunaayey wayulqinna waa laftimireedkana waa tuuraaya beyna isbacayhi labadiisa farood dhexdooda ka tuurayalabadiisa farood saasoo kale u dhowdaayuu ka tuuray asaa sheegaya nacam wayajmacu sabaabata walwustaa sabaabada waa tan iyo wuxuu isku qabanaya iyo walwustaa iyo midda dhexe nacam nacam tan iyo tan nacam labadan dhexdooda u ka tuuraya saas oo kale nacam ayb asabaabata walwustaa ama tan saas nacam ta kale yacni gacanta kale wusdadeeda dhexda waa taasaa iyo sabaabada midaan ayuu saa inta u saaro saa u tuuraya nacam ayb waayahay huma utiya bisharaabin baa loo keenay fa sharibahu waa cabay huma naawalahu wuxuu u dhiibay aladii can yamiinihi midigta midkii ka jiray qaala waxa uu yidhi faqaala abii aabahi wuxuu yidhi wa akhada bilijaami daabatihi bouna qabtay daabadiisa xakamaheeda eh wuxuu yidhi udcullaaha lanaa ilaahay noo bari buu yidhi faqaala nebigu wuxuu yidhi allaahuma baarik lahum ilaah u barakay fiima rasaqtahum waxaad ku arsuqday waqfir lahum u dhaaf warxamhum u naxariiso kharajahu muslimun xadiidka marka muslim baa soo saaray marka asxaabta nebiga inay martisoori jireen nebiga inuu ajiibi jiray dadka u yeero oo meel gurigooda uga yeero wuu ajiibi jiray markuu cuntada cunana waa u ducey jiray nacam sidaan ugu duceynaya wacan anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh waali wasalam nebiga jaaa ilaa sacdi bni cubaada sacdi bni cubaada ayuu u yimid radia allahu canhu nacam fa jaaa bikhubzin buu u keenay muufo iyo wazaytin iyo saliid faakala waa cunay uma qaala nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebiguna waxa uu yidhi afdara cindakum asaa'imuun waakala طacaamakum alabraar wasallat calaykum almalaa'ika afdara cindakum asaa'imuun agtiina dadka sooman ha ku afureen waakala طacaamakum alabraar dadka baariyaalkao khayrka badanna cuntadiina ha cuneen wasallat calaykum almalaa'ika malaa'igtana ha idiin duceyso hadal gaaban waa fiiri hadalka nebiga sal ly slam macaanidiisuna aad iyo aaday u weynta waxyiga waa ka muuqdaa nacam waxyiga waa ka muuqdaa hadal oo iska qof iska yiri ma aha nacam dadku marka intay adkaartii nebiga ka tagaan nin hadda nool wax uu alifay bay ka daba ordayaan marka nacam maxaa laga qabanaya nin hadda nooloo adig kula mida ama kaaba cilmi yar nacam inaad ku soo jeedda habeenkii oo dhan oo maanta dhan axadaas gurto nebiga adkaartiisiina aadan warba u hayninba nacam hadhow haddii la yiraha war nebiga adkaartiisa hala bartana laleeyahay qofkan waa bidci nacam yaa bidci ah marka ma nin hadda joogo ninka ku werdinayo dikrigiisa mase ninka dikrigii nebiga yaqaanoo ku werdinaya ayaa bidci ah waa la yaabay kharajahu abu daawuuda wahayruhu ayaa soo saareen marka afdara cindakum asaa'imuun waakala dacaamakum alabraar wasallat calaykum almalaa'ika waa loogu duceeyaa intaad meel kaa marti qaado cuntada cunto ducadan markaa moogaanin nacam ducooyin kalena waa jiraan wakharaja aydan can jaabirin radia allahu canhu qaal sanaca abulhaytham ibnu tayihaan lilnabiyi sal ll ly slam wuxuu u sameeyey dacaaman cunto fadaca nabiya sala allahu aleyh waali wasalam nebigu u yeeray iyo asxaabahu nacam falamaa faraquu markay dhammeeyeen qaala waxauu yidhi nebiga athiibuu akhaakum walaalkiin u abaalguda nabiga marka abaalgudka aada u jeclaa yani haddii xataa wax loo soo hadiyeeyo dadka waxa unbuu markaas asna u hadiyeyn jira oo sii jira nacam ayb ithaaba la yidhaha taas qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulka ilaahi wamaa ithaabatuhu abaalgudkiisu waa maxay qaala ina arajula qofka idaa dukhila beytuhu gurigiisa haddii la galo fa ukila dacaamuhu cuntadiisa la cuno wa shuriba sharaabuhu sharaabkiisa la cabo fadacuu lahu u duceeye fadalika ithaabatuhu abaalgudkiisa waa kaasaa nacam u duceeye marka nacam see loo jamcinayaa marka xadiidkan sanad ahaan waa daciif abuu khaalid addaalaani baa ku jira waana daciif xaafidkuna takhriiju ladkaarku ku soo saaray shawaahid inuu leeyahay qofkii sheegana sheekh wuxuu leeyahay waa gafay oo xadiidkan yacni marka isku soo duub yani xadiidkan waxa ugu badan oo uu sheegayo u duceeya in loo duceynayo kii horeyba ku caddahay nacam ducada loogu duceynayana tii hore oo nebiga ka sugnaatay in loogu duceeyaa fiican faslun fi salaami salaanta adkaarta ku saabsan salaanta salaanta de aadaab bay leedahay iyo hab laysu salaamay leedahay oo aadaabta iyo habka laysku salaamay awalan assalaam waa magaca alla waay oo dhulka lagu faafinayo magaca allana macnihiisu waxaa uu yahy assalaam midka wax nabadgeliyo assalaam ayisaalimu midka ka nabadgala nuqsaan iyo ceeb marka markaad leedahay assalaamu calaykum maxaad ujeedaa marka allaha nabadgelyada bixiya ha ku nabadgeliya oo nabadgelyo korkaada ha ahaato assalaamu calaykum waxaa kalay noqonaysaa ani waa iga nabad gashayna waan noqonayna nabadgelyo korkaaga ha ahaato waad iga nabadgelaya waa aniga haddaad tiraa assalaamu calaykum haddana aad ninkii disho waa nabadgelyo maba aada siinina ducadaad u ducaysa maxay tahay iyo ficilkaaga kala duwanaanay moogta marka salaantu marka macnahaasay wadataa nebiga in salaanta la faafiya aaduu dadku ugu dhiirigeliyey axaadiisteedana sheekhu uu sheegayaa ee dadku say isu salaamayaan marka ninka yar ninka weyn isagaa salaamaya ku bilaabaya assalaamu calaykum ninka yar baa dhahayo liyusallim asagiiru cala alkabiir yiri nabig sal slam waalqaliilu cala alkathiir dadka yarna dadka badan iyagaa salaamaya labaad tihiin shan qofaad u timaadeen labadaa salaanta leh nacam oo bilaabayso qofka fadhiyana qofka socdana walmaashi cala alqaacid kan socdana kan fadhiya isagaa salaamaya soma kasin wahaakadaa nacam dadka say u kala badanyihin u kala yaryihiin da-da waa ku xiran tahay socodka iyo waa ku xiran tahay ninka daabadda saaran iyo ninka dhulka ku socdo kan daabadda saaran a salaanta laga rabaa assalaamu calaykum inuu isaga yidhaahdo nacam salaanta marka assalaamu calaykum toban ejar waayo assalaamu calaykum waraxmatullah labaatan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu soddon nacam in la radiyo salaantu waajib waayo fardu kifaaya waa hadday dadku badan yihiin hal nin hadduu radiyo ajirka asagaa qaadanayo dadkana dembiga kale waa ka dhacayaan haddaad kaligaa tahay laakiin ood salaanta maqasho qof muslimku salaam calaykum asalaam inaad radisaa waajibay kugu tahay waa xaq muslimkana kugu leeyahay inaad salaanta la timaado iyadoo marka salaanta hore waa sunno istixbaab radintu waa waajib saasay culammadu dhahaan gaal hadduu ku salaamo ood salaantiisa fahamto assalaamu calaykum hadduu ku yidhaa ood fahamto laa ba'sa wacalaykum asalaam inaad tidhaahdid oo intaas aad dhahdo salafka qaarkood sida laga warinayo laakiin haddaad dareemi weysod fahmi weyso waxa uu ka wado waxaad leedahay markaa wacalaykum sida nebigu yeeli jiray yahuudda markay nebiga u yimaadaan assalaamu calayka bay dhihi jire assalaamu calayka salaantay laabayaan marka assalaamu calayka almowtu calayka dhimo waay macnaheeda markaasoo sana dhihi jira wacalaykum idinkuna korkiina ha ahaata geerida aad sheegeysaan waayahay marka can cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma ana rajula sa'la anabiya sala allahu aleyh wali wsalam nin baa nabiga wuxuu su-aalay ayu lislaami khayr islaamka qeybihiisa tee ugu khayr badan qaala tudcimu dacaama cuntadaad quudinaysaa wataqra'u salaama oo masaakiintaad cunto siinaysaa wataqra'u salaama salaantaad aqrinaysaa calaa man carafta qofkaad taqaanid iyo waman lam tacrif qofkaadan garanayninba waa wada salaamaysaa assalaamu calaykum waraxmatullah muslimiinta dhan salaanta bal tasliimu lkhaasa waxaa weeyaan waa aakhiri zamaanka calaamadihiisa yani dadku inta istaqaan un inay isa salaanto keliya waa min calaamaati saaca xadiidka siduu tilmaamay mutafaqu calayhi waqaala abu hurayrata radia allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam laa tadkhulu ljannata jannada geli maysaan xataa tu'minuu ilaa ad alla ka rumaysaan walaa tu'minuu rumayn maysaan xataa taxaabuu ilaa iska jeclaataan yani iimaan xaqiiqa ah waay afalaa adulukum miyaanan idiin sheegaynin calaa shayin shay idaa facaltumuuhu haddaad samaysaan taxaababtum aad isjeclaanaysaan afshu salaama baynakum salaanta dhexdiina ku faafiya ayb kharajahu muslim wa qaala cmaaru bnu yaasir radia allaahu canhu halaathun saddex man jamacahunna qofkii kulansado faqad jamaca aliimaana iimaankii buu kulansaday alinsaafu min nafsika naftaada oo aad ka gar soorto naftaada oo aad ka garsoorto oo garta aad ku noqdo haddii iyada ay gar daran tahay wa badlu salaami salaanta oo la dhiibo lilcaalami caalamka loo dhiibo waa bifatxi laam lilcaalami dadka dhan la wada salaamo calaa man carafta waman lam tacrif muslimiintaad salaanta salaamaysaa dabcan gaalada salaanta in lagu bilaabo lama ogolaba walinfaaqu min aliqtaar walinfaaqu wax bixin min aliqtaari yacnii ciriiri laga bixiyo wax adoo quudka xoogaa ciriiri kugu yahay inaad xoogaa wax sadaqaysata naam ayb bukhaari baa soo saara tacliiq ahaan wa qaala cimraanu bnu xuseyn jaaa rajulu ila annabiyi sala allahu aleyh waali wasalam nin baa nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum faradda caleyhi nebiga waa ka radiyey huma jalasa waa fariistay faqaala nebiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi cashrun ay haadaa kan cashrun toban waaye ay haadaa kani cashrun toban waaye yidhi huma jaaa aakharu mid kala yimid faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah faradda calayhi markaasuu ka radiyey wacalaykum asalaam buu yidhi fajalasa waa fariistay faqaala wuxuu yidhi cishruun labaatan buu yidhi labaatan buu dhahay nacam ayb waraxmatullaahi buu ku daray moogtahay uma jaaa aakharu mid kalaa yimid faqaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu faradda caleyhi waa ka radiyey fajalasa waa fariistay faqaala halaathuun soddon buu yidhi qaala tirmidiyu xadiidun xasan ayb xadiidkan marka waa siduu u yiriyo beyhaqi baa xasaniyey iyo xaafidka ibnu xajar wacan abi umaamata radia allaahu canhu wkharaja abu daawuud wacan abi umaamata radia allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalam ina awla annaasi billaahi dadka kuwa alle ugu dhowaanshada badan man bada'ahum bisalaami weeyaan kuwa salaanta man bada'ahum qofka ku bilaaba bisalaami salaanta qaala tirmidiyu xadiidun xasan xadiidkan sanadkiisa waa saxiix marka wuxuu ku leeyahay halkan marka dadka waxaa alle agtiisa ugu dhow kuwa salaanta dadka ku bilaabo ayb wuxuu yidhi marka wakharaja abu daawuuda can caliyin radia allahu canhu can nabiy sal l slam qaal yujzi'u can iljamaacati jamaacada waxaa ka gudaayo idaa maruu hadday soo maraan an yusalima axaduhum midkood inuu salaamo wa yujzi'u can iljuluusi fadhiga kuwa fadhiyana waxaa ka gudaayo an yarudda axaduhum midkood inuu salaanta radiyo waa fardu kifaaya ujeedaa xadiidkan isaguna waa xasan wa qaala anasu radia allaahu canhu mara anabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebigu wuxuu soo maray calaa sibyaanin caruur yaryar buu soo maray yalcabuuna dheeldheelaayo fa sallama calayhim waa salaamay assalaamu calaykum buu yidhi xadiidun saxiixun weeyaan xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa marka xadiidkan oo bukhaari iyo muslim baaba soo saareen nebiga caleyhi salaatu salaam ilmo dheeldheelaayo arkay markaasuu assalaamu calaykum waraxmatullahi yiri ilmaha yararka xataa in la salaamayo aadaabta ay ka mid tahay dadka waaweyn ilmaha yarar inay salaamaan oo assalaamu calaykum ay yiraahdaan salaanta iyagana waa ku baranayaan in la qiimeeyana waa dareemayaan marka nacam soo ma garanin marka qofkaasoo kale marka waa waa maskaxdiisu marka iyo iyo yacnii dhaqankiisa iyo waa kobca nacam anas ibni maalik radia allahu canhu waa yaray nebiga markii loo keenayo khaadimka looga dhigay mar unbaa nebiga adeeg u dirsaday adeeggii marka u dirsada soo hooyadiisu kasoo daahay uu soo daahay waxoogaa wuu caya oo ciyaar iyo waxbuu yacni tegey nebigaa marka soo maray markaasuu marka haa nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa ayaa wax u dirsaday markaasuu hooyadiisuu ka soo daahay hooyadii baa marka umu sulaym baa marka waxay tiri maxaa kuugu dhacay marka nebiga hadda wax ii dirsaday buu yidhi markaasay waxay tiri muxuu kuu dirsaday markaasu wuxuu yidhi lam akun ufshiya laa ufshii sira rasuulillahi sal ll ly salam ma faafinayo yiri sirta nebiga sal ll ly salam marka fiiri ninkaa yarkaa yani da ahaan waa yaraay maca daalika yani wixii nebiga ii dirsaday makuu sheegayo yiri hooyadiis nacam nebiga sirtiis ma sheegayo ardaygiisu markuu weynaaday kadib thaabit ilbunaani inuu ahaa in malayna ardaygiisiiba wuxuu ku yiri haddaan u sheegi lahay cid adaan kuu sheegi lahay yiri hadda nacam hadda ka horna cid uma soo sheegin yiri adna makuu sheegayo yiri xaajadaas waxay ahayd marka xaajada waxaa weeyaan de wax diin ku xiran ma ahayn hadday diin ku xirantaha wuu sheegi lahaa maogta ila cilmiga ma qarinayo maogta laakiin waa xaaje shaksi ah marka inuu sheego munaasab ma aha nacam marfiir marka dadkaasay u tarbiyeysnaayeen nacam annagana waxaa laga yaabaa konton lixdan soddon afartan qofka isagoo jiro haddana maca daalik inuu isku fiicnayn qofka sirtiisa inuu u xifdiyo u ilaaliyo inuu isku fiicnayna laga yaabaa qofka laga yaaba mararka qaar inuuba yiraahdaba waa kuu sheegaa waxaas qof ha u sheegin laakiin sheegiyaa marka maogtahay waaba sheegee maogtahay maxaa ka dhiman marka calaa kulli xaal caruurta in la salaamo yani layani in la dareensiiyo mujtamaca inay meel weyn ka joogaan waana runtii dadka berri uun mujtamaca usoo bixi lahay caruurtan waa in saas loo arko waan wa qaala abuu hurayrata radia allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama ida intahaa axadukum ila almajlisi midkiin haddii uu majliska usoo dhammaado uu soo gaaro falyusallim ha salaamo faidaa badaa lahu hadday u muuqato an yejlisa inuu fariisto falyejlis haska fariisto uma idaa qaama hadduu kaco hadduu kacayo falyusallim ha salaamo falaysat iluulaa midda hore ma aha biaxaqa min alaakhirati tan dambe mid ka xaqnimo badan oo bimacnaa yacni marka horena salaanta saa markii horeba u salaantay marka dambe ood baxaysana sidaasoo kale u salaan soo ma garan labada marmarkaad soo gelaysid iyo markaa baxaysaa qaala tirmidiyu xadiidun xasanun weeyaan waana sida u yiri faslun fi lcutaasi watathaa'ubi hindhisada iyo yani halaaqada nacam qaala abuu hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wali wasalama qaal ina allaha alla yuxibu alcutaasa hindhisada alla waa jecelyaha wayakrahu atathaa'uba halaaqadana alle subxaanah watacaala waa necbyaha oo waa kahanaya faidaa cadasa axadukum midkiin hadduu hindhisayo hadduu hindhiso waxamid allah allana ou ammaano kaana xaqan calaa kulli muslimin muslim kasta waxaa waajib ku ah xaq ku ah samicahu maqlay an yaquula yarxamuka allah inuu dhaho marka masaladan culimmada waxay dhahan waa ka duwan tahay salaanta salaanta in la radiyaa fardu kifaayay ahayd tashmiitul caadis laakiin fardu kifaaya ma aha qof kasta waa laga rabaa ee maqlay soo ma garanin marka haddii alxamdu lilah qofka uu yiraahdo dhammaan yacni qof kastoo maqlay yarxamuka allah inuu dhaho xadiidkan saasna waa caddaynaya kaana xaqan calaa kulli muslimin baa layidhi samicahu an yaquula yarxamuka allah wa ama tathaa'ubu halaaqadaas ama hamaansiga fa inamaa huwa min ashaydaani buu ka ahaaday fa idaa tathaa'aba axadukum midkiin hadduu halaaqoodo falyaruddahu ma stadaaca intuu awoodo ha isku celiyo gaalada laak cagsiya u shaqeeyaan sooma nacam hindhisaday aad isugu celiyaan nacam hindhisada waa aaday waa isku caburinayaan nacam halaaqadiina marka waxaa weyn afkay kala taagayan ma qabsanayan afka xataa nacam hadyiga nebigay dhinac mareen nacam waa dhinac marsan yihiin dadka muslimiintana lama rabo inay waxa ay gaalada keliya sameeyaan inay u arkaan wax fiican inay yihiin moogta ayb marka saas ma ahan hindhisadana dabcan iyaduna macnaheeda waxaa weeyaan waxba adoon isku celinin hatana dadka dhinacaaga joogana ka ilaali nacam ayb oo dadkiina inaad yacni ku hadlayso wax fiican ma aha nacam ayb adoo marka ilaalinaya dadkii haddana inaad yacni markaad hindhiso alxamdulilahna la timaada wuxuu yidhi marka fa ina axadakum midkiin idaa tathaa'aba hadduu halaaqoonayo daxika minhu shaydaanu baa ku qoslo shaydaanka waayahay wa qaala aydan wuxuu yidhi can inabiyi sala allahu aleyh waali wasalama qaal idaa cadasa axadukum midkiin hadduu hindhiso falyaqul ha dhaho alxamdu lilah walyaqul lahu akhuuhu walaalkiina ha ku dhaho ow saaxibuhu yarxamuka allah faidaa qaala lahu yarxamuka allah hadduu ku dhaho falyaqul yahdiikum allaahu allah idin hanuuniyo wayuslixu baalakum xaaladiinana alla hagaajiyo kharajahumaa albukhaariyu labadaba bukhaari baa weriyey wa fii lafdi abi daawuud alxamdu lilahi calaa kuli xaalin ayaa ku jirta dhaho snaadkiidu waa saxiix waqaala abuu muusa alashcariy waqaala abuu muusa alashcariyu radia allahu canhu samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalama yaquulu nebigoo dhahayaan maqlay idaa cadasa axadukum midkiin hadduu hindhiso faxamid allaha alla ou ammaano fashamituuhu farax geliya yarxamuka allah dhaha farax gelintu saas waa fain lam yaxmed illah haddaanu alla ammaanin falaa tushamituuhu waxba farax gelinina hadduu hindhiso shib iska dhaho shib iska dhe adigana nacam soo ma kasin kharajahu muslimun bacd alculamaa baa marka waxaa laga sheegay qof saasoo kale waa hindhisay marka ma waa iska aamusay markaasu wuxuu yidhi kayfa yaquulu lcaatis qofka hindhiso markuu hindhiso muxuu dhahayaa buu yidhi markaasuu yidhi alxamdu lilah buu dhahaya yarxamuka allah buu yidhi marka nacam cabdullahi bn mubaarak inuu ahaayaan umalayna nacam waayahay nacam oo sidaa hadhaho buu yidhi kharajahu muslimun xadiidka muslim baa soo saaray baabkan kale qaala cabdullaahi bn mascuud radia allahu canhu faslun nacam waa dheeryahay xadiidkan hore laakiin waa isku dayeyna inaan ku darno ayb qaala cabdullaahi bni mascuudin radia allaahu canhu callamanaa rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wslam rasuulka wuxuuna bara khudbat alxaajati khudbat alxaajada yacni adkaarta nikaaxa ku saabsan weeyaan ayuu fasalkan ka galay marka wuxuu leeyahay wuxuu ku bilaabay khudbat alxaaja nacam khudbat alxaajada mar kasta hadda lagu bilowdaa ayb laakiinse halkan sheekh wuxuu usoo geliyey laa siyama yacni marka caqdiga la sameynayana waa lagu bilowdaa khudbat alxaajada caqdiga nikaaxa marka la sameynayana waa lagu bilowdaa saa darteeda marka halkan usoo geliyey alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu sheekh alalbanina risaalo yarow ka alifay khudbat alxaajada xadiidkii axaadiidteeda waxaa alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina ilaahan yacni ammaanaynaa waa kaalmo weydiisanaynaa dembi dhaafan ka dalbaynaa waxaan ka magangelaynaa nafteenna sharteeda wa sayi'aati acmaalinaa acmaasheenna xumaanteeda man yahdihi illaahu falaa mudila lahu qofkau alla hanuuniyo cid baadiyey karta ma laha waman yudlil falaa haadiya lahu qofkau alla baadiyeeyaana cid hanuunin karta ma leh waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh wafii riwaayatin ziyaadatu arsalahu bilxaqi bashiira wanadiira bayna yaday saaca man yudic illaha warasuulahu faqad rashad waman yacsihimaa fainahu laa yaduru ila nafsah walaa yaduru allaha shay-a a ku jirta ziyaadana yaa ayuha الnaasu اtaquu rabakm اladii khalaqakum min nafsi waaxida wkhalaqa minha zawjaha wbaha minhuma rijaala kahiira wnisaءa wاtaquu اllaha aladii tasaa'aluuna bihi wاlarxaam ina allaha kana calaykum raqiba ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha xaqa tuqaatih wla tamuutuna ila wantum muslimuun ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wyغfir lakum dunuubakum wman yuطic illaha warasuulahu faqad faaza fawza cadiima intaas marka waxaa weeyaan waa ducaa khudbat alxaaja leeraa kharajahu alarbacatu waqaala tirmidiyu xadiidun xasanun buu dhahay aayadaha marka macnayn iyo hadda uma sii baahno marka un saddexdaa aayadooda taqwadana ilaahay buu nabiga dadkuu fari jiray nabiga sala allahu aleyh waali wasalam wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh waali wasalama nabiga kaana wuxuu ahaa idaa rafaa alinsaana idaa rafa'a hadduu u hambaleeyeynayo alinsaana qofka qofku yacni marka uu u hambaliyeynaayo ee uu nikaax iyo guur iyo kale ugu hambaliyeynaayo idaa tasawaja hadduu guursada qaala wuxuu dhihi jiray baaraka allaahu laka wabaaraka calayka wajamac baynakumaa fii khayrin ayuu dhihi jiray marka waxay ka fiican tahay marka waxyaabo kale in dadku yidhaahdaan ayay ka fiican tahay baaraka allaahu laka allah kuu barakeeyo baaraka calayka korkaaga allah u barakeeyo wajamaca baynakumaa fii khayrin labadiinana khayr allah idinku kulmiyo wax ka fiicanba male nacam qaala tirmi waagii hore carabta marka waxay dhihi jireen birafaahiyati walbaniin nacam hahey wiilal iyo yacni iyo iyo iyo barwaaqo iyo bashbash iyo yacni wiilal ay ku hambaleeyi jireen ayb marka taas waa nebigu waa wuxuu ku bedele taan baaraka allaahu laka wabaaraka caleyka wajamaca baynakumaa fii khayr shay kasta waxaad arkay sharcigu inuu wax badiil unba u keenayaa sax a nacam kana fiican kii hore nacam soomaaliduna hadda waxaa un maxay isugu hambaliyeeyaan wiil iyo caana iyo waxsaasay dhahaan marka waxaa ka fiican tanaa hadiga nebiga caleyh salatu slam in la qaato waa dhaqan waxbama taraayo dhaqanka soomaaliga iyo hadiga nebiga hadiga nebigaa fiican annaga dad muslimiina naha dhaqankeennana wuxuu ku salaysan yahay diinta qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiixun buu yidhi wa can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi waxaa laga wariyey can inabiy sala allahu aleyh waali wasalama qaal idaa tasawaja axadukum midkiin hadduu guursada imra'atan haweeney aw ishtaraa ama ou iibsada qaadiman qaadim falyaqul ha dhaho allaahuma innii as'aluka khayrahaa ilaahu waxaan ku weydiisanayaa khayrkeeda wa khayra maa jabaltahaa calayhi waxa aad ku abuurtay shaygan korkiisa khayrkiisaan ku weydiisanayaa wa acuudu bika min sharihaa baan kaa magangelayaa wa shari maa jabaltahaa calayhi iyo waxaad sharta aad ku abuurtay wa ida ishtaraa baciiran haddii ou rati gatana falya'khud bidirwati sanaamihi kurskiisa ha qabta meesha ugu sarrayso walyaqul midla daalika taasoo kale ha yidhaahdo nacam marka xaaskana saasoo kale wuxuu inta u keena taa weeya nacam marka waawaan guursada saasuu dhihi jira qofka uu dhahayaa nacam ayb kharajahu abu daawuuda wabnu maajah wa qaala bnu cabaas radia allahu canhuma can inabiy sala allahu aleyh ali wasalama qaal low ana axadukum midkiin idaa ataa ahlahu hadduu u imaanayo xaaskiisa qaala ou dhaho bismi illaah allahuma janibna shayطaana wajanib shayطaana maa rasaqtana faqudiya baynahumaa waladun ilmo markaa meeshaa looga xukumo ilaahu shayطaan naga fogey waxaad nagu arsuqdana ka fogey ee wax loo xukumo welad marka meeshaa looga qoro lam yadurahu shayطaanun abadan weligiis shaydaan ma dhibaayo macsuum uu noqonaa lagama wada laakiin shaydaanka dhibkiisa waa laga ilaalinaa nacam mutafaqu calayhi bukhaari muslim baa soo saareen wabillahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam